sabuuraddii toban iyo siddeedaad rabbiyow xooggaygiiyow anigu waan ku jeclahay rabbigu waa dhagax weyn oo ii gabaad ah iyo qalcaddayda iyo samata bixiyahayga iyo ilaahay iyo gabaadkayga adag oo isagaan isku hallayn doonaa isagu waa gaashaankayga iyo geeska badbaadadayda iyo munaaraddayda dheer waxaan baryayaa rabbiga istaahila in la ammaano oo sidaasaan cadaawayaashayda kaga badbaadi doonaa waxaa i hareereeyey xarkihii dhimashada oo waxaa i cabsiiyey daadkii cibaadola'aanta waxaa igu wareegsanaa xarkihii shi'ool oo waxaa i qabsaday dabinnadii dhimashada anigoo cidhiiri ku jira ayaan rabbiga baryey oo waxaan u qayshaday ilaahay isna codkaygu macbudkiisa ka maqlay oo qayladayda hortiisa ka yeedraysaana dhegihiisay gashay markaasaa dhulku ruxmay oo gariiray oo buuraha aas-aaskoodiina wuu dhaqaaqay oo wuu ruxmay maxaa yeelay ilaah waa cadhaysnaa dulalka sankiisa waxaa ka soo baxay qiiq afkiisana waxaa ka soo baxay dab waxgubaya oo dhuxula la shidmay isaga oo weliba samooyinka wuu soo foorarshay oo hoos buu u soo degay oo cagihiisana waxaa hoos yiil gudcur weyn oo wuxuu fuulay keruub wuuna duulay haah oo wuxuu si dheeraysa ugu duulay oo fuulay dabaysha baalasheeda wuxuu gudcurka ka dhigtay meeshiisii dhuumashada iyo taambuuggiisa hareerihiisa ku wareegsan iyo biyo gudcur ah iyo daruuraha qarada waaweyn oo cirka nuurkii hoostiisa yiil aawadiis ayay daruurihii qarada weynaa taageen roobkii dhagaxyada lahaa iyo dhuxulihii dabka ahaana way carareen rabbiguna wuxuu ka onkaday samooyinka sarreeyuhuna wuxuu ku hadlay codkiisii oo soo daayay roob dhagaxyaale iyo dhuxulo dab ah markaasuu fallaarihiisii soo ganay oo kala firdhiyey iyagii haah oo wuxuu u soo diray hillaac badan wuuna baabi'iyey iyagii rabbiyow canaantaadii aawadeed iyo dulalka sankaaga neefta ka soo baxaysa aawadeed ayaa durdurradii biyuhu la muuqdeen oo aas-aaskii duniduna wuu soo bannaan baxay xagga sare ayuu cid ka soo diray oo wuu ii qaaday oo wuxuu iga soo dhex bixiyey biyo badan wuxuu iga samata bixiyey cadowgaygii xoogga badnaa iyo kuwii inacbaaba waayo iyagu way iga xoog badnaayeen waxay igu soo kadiyeen maalintii aan balaayaysnaa laakiinse rabbigu wuxuu ii ahaa tiir oo weliba wuxuu ii keenay meel ballaaran wuu isoo samata bixiyey maxaa yeelay wuu igu farxay rabbigu wuxuu iigu abaalguday sidii ay xaqnimadaydii ahayd oo sidii ay nadiifsanaantaydii gacmahaygu ahayd ayuu iigu abaalguday waayo anigu waan xajiyey jidadkii rabbiga oo ilaahayna si caasinimo ah ugama tegin waayo xukumaddiisii oo dhammu hortayday yiileen oo qaynuunadiisiina anigu iskama tuurin oo weliba xaggiisana waan ku qumanaa oo waan iska dhowray xumaantaydii sidaas daraaddeed ayaa rabbigu iigu abaalguday sidii ay xaqnimadaydii ahayd iyo sidii nadiifsanaanta gacmahaygu ay ku ahayd indhihiisa hortooda kii naxariis leh waad u naxariisanaysaa oo ninkii qumanna waad u qumanaanaysaa kii daahir ahna daahir baad u ahaanaysaa oo kii qalloocanna mid maroorsan baad u ahaanaysaa waayo waxaad badbaadinaysaa dadka dhibaataysan laakiinse indhaha kibirsan waad soo dejinaysaa waayo waxaad daaraysaa laambadayda rabbiga ilaahayga ah ayaa gudcurkayga iftiiminaya waayo adaan colkuugu dhex ordaa oo ilaahay caawimaaddiisa ayaan derbi kaga boodaa ilaah jidkiisu waa quman yahay rabbiga ereygiisuna waa mid la tijaabiyey isagu wuxuu gaashaan u yahay kuwa isaga isku hadleeya oo dhan waayo bal yaa ilaah ah rabbiga mooyaane oo bal yaa dhagax weyn ah ilaaha iyaga mooyaane kaasoo ah ilaaha ii guntiya xoog jidkaygana qumaatiya isagu cagahayga wuxuu ka dhigaa sida cagaha deerada oo wuxuu igu fadhiisiyaa meelahayga sare gacmahaygana wuxuu baraa dagaalka oo sidaas daraaddeed gacmahaygu waxay xoodaan qaanso naxaas ah weliba waxaad kaloo isiisay gaashaankii badbaadintaada oo waxaa kor ii qaaday gacantaada midig oo roonaantaada ayaa i weynaysay adigu tallaabooyinkayga waxaad ku ballaarisay hoostayda oo cagahayguna ma aysan beraraxan anigu waxaan eryan doonaa cadaawayaashayda oo waan gaari doonaa oo jeeray wada baaba'aanna dib uga soo noqon maayo waan wada layn doonaa si aanay mar dambe u awoodin inay kacaan oo cagahayay ku soo hoos dhici doonaan waayo xoog baad iigu guntisay dagaalka aawadiis oo kuwii u kacayna hoostaadaad ku soo tuurtay oo weliba cadaawayaashaydii waxaad ka dhigtay inay dhabarka ii jeediyaan si aan u kala gooyo kuwa inecb iyagu way qayshadeen laakiinse way waayeen mid iyaga badbaadiya oo xataa rabbiga way baryeen laakiinse uma uu jawaabin markaasaan iyagii u duqeeyey sida boorka dabaysha horkaca oo waxaan iyagii dibadda ugu tuuray sidii dhoobada jidadka taal oo kale waxaad iga samata bixisay murankii dadka oo waxaad iga dhigtay quruumaha madaxdoodii oo dad aanan aqoon ayaa ii adeegi doona oo mar alla markii ay warkayga maqlaan way ii addeeci doonaan oo shisheeyayaashuna way isu kay dhiibi doonaan shisheeyayaashu way libdhi doonaan oo iyagoo gariiraya ayay qolalkooda ka soo bixi doonaan rabbigu waa nool yahay oo mahad waxaa leh dhagaxayga weyn oo ilaaha i badbaadiyeyna ha sarreeyo kaasoo ah ilaaha aniga ii aarguda oo dadkana hoostayda ku soo tuura isagu wuxuu iga badbaadiyaa cadaawayaashayda haah oo adigu waxaad iga sara marisaa kuwa igu kaca oo waxaad iga samata bixisaa ninka dulmiga badan sidaas daraaddeed rabbiyow anigu waxaan kuugu mahadnaqi doonaa quruumaha dhexdooda oo magacaaga ammaan baan ugu gebyi doonaa rabbigu si weyn buu boqorkiisa u samata bixiyaa oo wuxuu weligiis raxmad u sameeyaa kii uu subkaday kaasoo ah daa'uud iyo farcankiisaba weligiis iyo weligiis